Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalin jebinayeen dad laga daweeyay cudurrada ku dhaca dhimirka kuwaas oo lagu baray xirfadaha dawaarka isla markaana lagu daryeeli jiray Cisbitaalka Caafimaadka Maanka ee Sahan oo siiyay daryeel caafimaad iyo waxbarasho. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka Cisbitaalka Caafimaadka Maanka ee Sahan, madax ka mid ah maamulka Somaliland iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Cisbitaalka Sahan Bashiir Maxamed Jaamac iyo agaasimaha Cisbitaalka Kaysar Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay marxaladaha ay soo mareen ardaydan qalin jebisay.
ardayda shan iyo tobanka ardayba waqti badanba iyo juhdi badan iyo dadaal badan ayay soo geliyeen bahda sahan uu ku horeeyo hogaamiyaha bashiir maxamed jaamac haddaan markaa derbi adag aanad noqon oo go-aan adag aanad qaadan waxa weeyaan hal xun baad ku noqonaysaayo afar jeer iyo shan jeer iyo sideed iyo jeer baa lagu soocinayaayo tacabkii waalidkaa iyo tacabkii sahan iyo tacabkii dhakhtarada iyo tacabkii macallimiintaba intaba khasaaray kugu noqonayaan markaa ardayda lala dardaarmay dardaaranka aan weelayno insha allahu tacaala aada iyo aad aan u weelayno sahan markaan taariikhdeeda waxooga yar idinka siiyo sahan waxaanu kusoo bilownay markii hore guryaha yaryar oo kira ah guryaha yaryar kirada markaanu kusoo bilownay waxaanu kala kulannay caqabado fadar badan waxaana nu ogaanay inaan mashruuc lagu hayn karin guryo yaroo kira ah markaa waxaanu ka fikiray in la helo base ku habboon meeshan dadkan maadaama ay yihiin dad xanuunada dhimirka la nool lamber one horta inay noqdaan priority-ga dadkii dhakhtarada imaanka iyo daweynayay dhakhtaradii indhaha dhakhtaradii medicalka dhakhtaradii t b-da dhakhtaradii wixii adeegii o dhan inay u baahan dhammaan dhakhtaradaasi waxay ugu shaqeeyaan dadkaasi tabarucaada haddii aanu idhahno dhakhtaradaasi ha la siiyo investment amba lacag ha la siiyo waxay noqonaysaa waxaan la kafeyn karayn nin xanuunsanaya in laga shaqeeyo lacag lagu bixiyo aad bay u adagtay kolka la isku daro imika afar afar walaalaa baa ku jira shan shan walaalaa baa ku jira oo noo faadara oo maadar lahayn oon hooyo lahayn oon cidna lahayn annagu saan ahaan runtii taageero badan ma helo somalilanta dhowrkii sano ugu dambeeyey berigii hore taakilooyinka waanu heli jiray laakiin dhowrkii sano ugu dambeeyey dadku wadooyin iyo horumar fara badan oo kale ayay u dhaqaaqeen somalilanta waxaan is dhahaa nin aada u fikro caqli badan maayarkaa ku jira kolkaan dhegaysto maxaadirooyinkiisa maayarku midda kale weliba fiican yahay waxa weeyaan mar kasta uu xaflad ka hadlaya wuu duceeya waana duqii caasimadda waa la aqbalaya insha allah waxaan isdhaha dadkaba waxa weeyaan hadday dadku calooshooda wanaagsato waddanku wada hagaag lah marka insha allah aad iyo aad maayarka maadaama maanta joogo waxaan aad iyo aad uga faa'iidaysanayaa golihiina deegaanku bal idinkuna inaa il raxmad leh kusoo eegtaan oo ka war haysaan duqa caasimadda hargeysa cabdikariin axmed moogey ee xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wada jir ah u bogaadiyey maamulka cisbitaalka caafimaadka maanka ee sahan dadaalka ay sameeyeen waan ku faraxsanayn maanta idinla joogo codsigii guddoomiyahana waan ka jawaabayaa annagoo wakti hayna oo maalina kusoo tala galay aanu iman doonaa insha allah si aanu xaaladda ugu fuurgallo ilaahayda marka sahan la maqlo xaaladda laga fikirayo iyo iyo iyo xaaladda taalla way kala duwan tahay halka culimadii baa fadhida ciyaartooygii baa fadhiya aqoon-yahankii baa fadhiya dadkii wax la baray baa fadhiya xaalad baa laga yimi xaalad kale oo ummadda aad waxtar u leedahay ayaynu ku jirnaa alxamdulilah ilahayna waanu xamdinaqaynaa marka ururkan sahan ilaahay ha barakeeye de annaguna furto horta shaqada waa shaqadii dowladaha dowladda dhexe wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadka kow laba dowladda hoose hargeysa marka ilaahay ha furtee wayna furteen annaga shaqadani waa adeegan waa in dowladuhu qabtaan wey dowladda hoosena doorkeeda ina qaadato wey haba yaraatee wixii ay awoodda ina keento wey dad dhiska cidda wadda ayaa dalkan dhisaysa sahan iyo inta ku saaciday ee ku taageertay in wax laydin baro dalkan wax weyn bay gashadeen dalka dhismihiisii bay wadaan hadda dawaar baa laydin baray laakiin insha allah xirfadaha kale ee ka iyaguna la midka ama ka waxtarka badan in iyadan laydin baro waxaa intaa inoo raaca dalkan innaga iska leh dal walbana dadkiisaa dhista waxaynu u baahan nahay dalkan inaynu dhisano waxyaalaha lagu dhisay waxaa ka mid ah howlahan oo kale aynu dhisana dalkeenna aynu midnimo ku dhisano walaalnimada dhexdeena aan xoojino maalinba halka baahi taalla aan wax ka qabano dowladdeena hoose khayr badan baa inoo socda waa dadaalaynaa khayr badanna waa naga aragteen mid kaloo badanna waa naga arki doontaan ilaahay idinkii qofka aan dadka u mahadnaqaynin ilaahayna uma mahadnaqo waxaynu u mahadnaqanaa guddoomiyaha sahan iyo dadka kale ka qayb qaatay ee sameeyey mashruucan quruxda badan ee walaaladeen waxtarka u soo kordhinaya markaa waxay kutusaysaa wanaag markaad ku socoto caqabadaha kuu imanayee u adkayso